waxaa xarunta daljir ee magaalada garowe booqday odayaasha reer guuraaga ah ee ku nool tuulooyinka hoos yimaada gobolka nugaal waxaana ay ka hadleen xaalad abaareed ee ka jirta deegaanadaasi odayaashii waxgaradka reer guuraaga ah ayaa dowladda puntland ka codsaday in ay wax la soo gaarhaan maadaama ay xaaladdu tahay mid khatar ah waxaana ay sheegeen in ay biyola'aan xooluhu la dhimanayaan maxamed lakimaan oo daljir garowe ku sugan ayaa waraystay odayaashan mahadsanid lakimaan haa aniga cabdirasaaq axmed faarax madax madow nabadoonka waxaan ahay u hadlaya reer guuraaga
nabadoon waxaad ka warbixisaa meeshii meelahan abaaruhu xoogan ka jiraan gobolka nugaal ka tirsan iyo sababtan nagu kaleftay maanta inaad daljir nagu soo booqataan sababta adeer bismillaahi raxmaan raxiim horta waxa weeyaan horta waxaan salaamayaa saxaafadda waxaan salaamayaa waxaan salaamayaa dowladda federaalka madaxweynaheeda iyo haddii alla waa ku royahay maamulka puntland dhammaantood waan salaamayaa dhammaantood waan salaamayaa abaar baahsan baa iska dhacday abaartuna waxay ka dhacday dalka soomaaliya dhammaantiis hadda anugu waxa weeyaan waxaan ka warhayaa inta gudaha oo nugaasha ilaa iyo doodhays doodhays weyne doodhays yare meesha la yidhaahdo sallaxley ilaa iyo haddaala waa kuu rooyahay ilaa goob ilaa warweyteeno ilaa qawaaxood ilaa iyo hawdgowrac intaas waa ka warhaya sidaa darteed xooluhu waa guureen wixii nagaadayna aqal baa intaa ku xiran geeliina gelleyba halkaa loogu geeya wax haba yaraatee u tegey ma jiraan dhammaan marka waxa weeyaan horta ummadda ilaahay baa wax deeqsiin karaa ha ahaatee meel la ilaaway oo la iska daayey oo la yidhi waa laga hayaamay weeye meeshaas tan xigta raggii hadda meelihii badnaa aan ka hadlayey sida wargaduud hadaala waa ku runay laqlaajisle yoombays qalaanqal haddii alla waa ku roya meesha la yidhaahdo awr culus intaba waxaa ka jira abaar aada u adag geeli waa le-anayaa biyo la-aan buu le-anaya puntlandna nasiib darro u weeye maanta hadday xooluhu u dhimanayaan biyo la-aan ma garanaysaa sababtay ku tahay baabuurtu waa ku khasban yihiin in baabuurta la khasbo dhammaantood shidaa lagu wada shubo baabuurta xoolaha loo soo gata baabuurrey baan ahay ilaa iyo waxa weeyaan haddii loo geeyo reerkii loo geeyo boota bar isagoo yacnaha arigii labu qadaa dad awrtii ay ka dhammaatay baa jira biyihii ma gaari karaan hadday biyihii u dhow yihiin dhanka dhoodida geelasha cadadheera ama soonaha jooga oo dhoodida biyihii way haystaan laakiin baadkii male dadku biyo keliya ma aha baad buu u baahan yahay oo wuxuu u baahan yahay wuxuu yacnaha in timir loo geeyo in buskud loo geeyo in caanboore loo geeyo inuu caqligu shaqeeyaa loo baahan yahay koox yari marka puntland aad bay u baaxad weyn tahay ilaa iyo tawfiiq ilaa bari ilaa iyo magaceedii ama baabuur yaryaar meelay ka bixi kardha maaha waxaad ii sheegtaa cuduraha jira xoolaha ku dhacay sidaan ogsoonahay meelaha hadda afhayeenka u tahay oo tuulooyinka idu hadda ii sheegtay reer guuraaga u badan yahay xoolaha cudurro kaga dhacay ma jiraan
cudurro badan baa adeer ku dhacay cudurka ku dhacay sanbab baa jira furuq baa jira ismaliiq cudur la yidhaahdaa jira wasaaradda horta xanaanada xoolaha haba yaraatee anoo kaga faa'iidaysanaya haba yaraatee wax tabarucaada iyo wax magaciisiya haba yaraatee midna uma keento soo garamaysid waxaa lagu gadaa alaabtii loogu talagalay xoola dhaqatada magaaladaa lagu gadaa waana tusayaa xanaanada xoolaha ku qoran ma garanaysaa dhowr jeer baan la xiriiray odayaal badan baanu ahayn waxaanu ka helay dee diraacdana waaba iskaba daynayba sababtay ku tahay waa hor baan uga uunsanay ma garanaysaa wax loo yimi haba yaraatee ma jidho hadda tuulada aw culus boqol iyo lixdan qoys baa jooga oo lagu soo ururiyey dadkoodiina uu aaday meesha la yidhaahaa bari wax haba yaraatee saakan wareysanayo wax aba yaraatee u tegey hadday xag caafimaad tahay hadday xag dhaqaale tahay biyo way haystaanoo matoor iyo waxbay leedahay sow garamaysa raggii wargaduud ka yimi waa kuwaan iyagaad waraysiga ka qaadaysaa weli sidaasa cabashada uga jidhaa kii yoombays waa kan kii qawaaxood ka yimi waa kan waxa weeyaan cabashadu horta waa sidaa teeda kale horta ilaahay subxaana watacaalaha in laga boqo ilaah loo noqdo la allabaryo aayad ka mida qur-aanka ayaa la beenayey taasaynu ku ridownay dawladdii waxa weeyaan dhexe oo soomaaliya xilliga ay jidhay baa waxaa jidhay in la yidhi rag iyo dumarku waa sameeya culimadii tiri ilaahay ma simin oo kitaabka ilaahay kuma simin ya waa la toogtay dhammaanto oo waa dareemaysaa hadda waxa weeyaan arrintii noocaas ahayd oo dhacday waxa inoo kugu wacan dhibaatadan waa iyada reer baadiyaha ama reer guuraaga waxa weeyaan qofku xoolaha iska badi waa garanaya laakiin inuu beeniyo rugni shanta diin islaan ka mid a ma wanaagsana xoolaha waa in sakada laga bixiya xoolaha waa in lagu tabarucaada waa in markay leeyihiin shan kunoo neef nin leh baan habeen la wada isweersanaya wuxuu ahaa toddoba boqol bay ahayd iyaataan dariska ahayna wuxuu watay boqol marka waxaa ku yidhi anu baabuurkaaniyo waa wataa guryana waa ka dhisay xoolahaan ogey ma garanaysa hadda ciyaalku haddii xoolaha ay ka dhamaadaan guryahan u dhisay maxaa dhacayo aduu maxaad xoolihii intii faraleekayd ka qabatay ilaahbay iga tahay buyi dawladda iyo maamulka iyo madaxda intaba waa salaamayna anaa u ducaynaynaayo dad is- muslima weeyaho nin waliba wuxuu shaqaysto aakhirada waa helaya annagu se wau ducaynayna taasi taa weeye waxaan ka niniya anigu waxaan ka imi meel qubaaxood la yidhaahdo dhulkana waxaan kaga warqabaa shiilaal soomaaliya simay inuu ku dhanyo takhadow fooq iyagoo saas ah baa dalka qaarna la ilaawi qaarna wax lagu la aadaa waxood ilaa gu saddexaad anigu ceelka qubaxood baan joogay beelo badan baa joogay weli looma iman lagama soo wardoonin haddaanu imaadnana n- nalama soo aadin sideedana quwaaxood ninkii yaqaan baa yaqaani baabuur gala ma jiro ayrokootarna wax ma siiso haddii la yidhaha cunu ayrokootar wax ma siiso baabuurtu waa tagtaayoo ninkii oogada kasoo gashaa wa- wa- waa tagtaa ha waa baabuur yani fudfudud oo baabuurtaas ay nimanku ku qoryeystaan wey waxaa jooga digsiim xoog leh waxaa jooga geel aan xisaab lahayn laba cagaabay ka siman tahay cunno la-aan iyo wixii kale oo hadeer layskaba dayn karo oo dadkii baahidiisii wuxuu qashana waayey wuxuu suuq la soo aadana waayey mucjisada ugu kurulitaa wey yaa daru dawladda lama xidhiidhinaan uma iman annagu uma iman waxaanu ugu iman weyni waxaa la yidhi dibiga gawrac weysha gawrac dibigu ha ku quuste dawladdu dhul aanu jo- ay tagtay baanu aragno intay masawiratay oo dad iyo dunyaba masawiratay aan koob lagu gororin annaguna saasaanu ku samaysha umagaysaan deeqana ilaahay baa bixiya horta ilaahay baanu deeq rabbigii caadil ahaa baanu deeq ka baryayna isagaana siinaya hase ahaatee waxaa ummadda waxbay is- istadha ama dibadda laga keeno ama daakhil laga keene wax puntland dadkeeduna macruul ugu- ula baktiyo dunyadooduna oon ula baktido puntland dhexdeeda ma taal ma taal puntland dhexdeeda ma maqlaysaan waxaanu dawladda iyo maamulka ka codsanaynaa warkaa nin waliba meeshu ka yimi in aada ka gudbisaan haddii wax wax la la siinayo ilaahay baa wax siin lehe na in la tago oo annagaa geynayna nin weliba guruu ka yimi uu geynayo بسم الله الرحمن الرحيم محمد أحمد عيسى اللي يراهده وحا كإبو ورقدود تولد اللي يراهده تولد ورقدود اللي يراهده ضد يدولو واجهد سنعيه وحا وصي دران هدنا اون ميلا بيو رعار ملح بيها وصو كيو سوء آدي كران وبيو نغاريب بيو قدو با وقدو وضان يدي باحون باور مماركدو gaariga ugaal biyaha ka soo raada waa shan boqol oo dollar shiig xun oo laga qudeeyey yaa baraagay faaruqiyey oo taas laadligeed halkaa oonka ugu xun halkaasa naga soo gaadhay wax biyaha uu keenaya oo haddii aanu ka hadlayna ma jiro baraag keliya oo dhulaal ku jiro boote ku jiro magaca ilahi baan la arag baraag guri boote lagaa keenaa adigu ama nugaal laga soo qaado baraag guri lagu shubay oo haddana dadka loo sii qaybiyo oo haddana anagu anaan maamulla arag hay-ado kalena arag wax loo yimaadana anaan arag godob me la yidhaahdan degmo ahaan u raacsana tuulo ahaan haddii yani wax la geeyana waxay noo soo nagu soo celisaa waa laba booyadood labadii booyadood oo qeybta u heshay haddana waxaa la sii gooyaa oo degmada sii goosaa afartan dollar oo adde gaarigii shanta boqol nugaal kaga keenayay biyaha ya boqol iyo lixdan dollar buu ku keenaya annagu marka waxaanu nidhi taas ma qaadanayno namana soo gasho markii ugu dambeysay waxay cid u qabanaysaana ma jidho iskuna kaayelaymaysaan dadkiina wuxuu u daahsanyahay jiro oo hay-adaha caafimaadka ma aragno maamulka bd dawladda meesha intay timaado wixii ka jira ma eegin dad iyo duunyo ya haddee waxaan ugu baaqeynaa dee dal iyo dadba iyagaa mas-uul ka ahe maamulkiina inuu tago hay-addii caafimaadka tagto hay-addii xanaanada xoolaha tagto dhibaatooyinka jira ay soo wada arkaan ishooda ay wax ku qaybsadaan inagu midda aanu ka hadleyna ay nala arkaan yoomays dhowr jeer baa waxaa la geeyey dhowr booyadood oo biyaah waa sideed booyadood baa dhowr jeer la geeyey yoomays waxay ku taallaa xarumaha geela iyo xuuluhu ay hawdka ay u badan yihiin weeye booyadahaasi geeli bajoogta ahaa waa afiri waayeen maalinta ugu yaar ama labaatan soddon konton maalmaa la waraabiya awal diyohii baraagaha iyo waxood baa baxay nati bay naga noqday
bismi illaahi raxmaan raxiim adeer aniga waxaa la yidhaahdaa cabdi kulweybra waxaan ahay duqxigeen baanay kaabaqiil maahay laakiin taabilaana waxaan ka imi guriga la yidhaahdo murcayo iyo gelisi waxaanu dadkii hayaamay baanu nahay xoolihii bugtaa low keen wax magaalo laga keena wax la cuno waa laga waaye magaalo kalena waxaa noogu sokeeya bakba nafta haddaan kula jahanay waxaa la yidhi oo dadka tuulada amaana wax kale u wax qoran yihiin ma jiraan haraad iyo baahi iyo xoolihii oo jadeeco iyo furuq iyo cuduraan aan aqoon oo aan neef magaalo laga geysta lahayn baa meeshaan ugu qabsaday dowladda maamulka waxgaradka waxaanu maantay u baahannahay in nala soo gaaro uu naloo soo gurmado beel badan baanu nahay laas xunaa ewel laga dhuuran jiro laaskii midhalaas xaleed baaya go meel nugaal sooma gaari karo ceelal badeedna ma gaaro ceelashii barkadaha ahaana waa hongo geelal waxaan soo maray daadsan qoraxo meesha ku magacaaban oo habeenkiiba shari baksido oo ka yimi ka yimi bari oo aan wax ogi jirin oo asqoobay oo dadkii geela jooga dadkii naftu inay ka dhacda laga baqayo